Shirka Agaasimayaasha Guud ee Wasaaradaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta waxaa markaasi shir gudoomiyey Gudoomiyaha Guddiga Shaqaalaha Rayidka Koonfur Galbeed Sharmaarke Maxamed Kuulow shirkan oo lixdii biloodba mar la qabto ayaa waxaa inta badan markaasi looga hadlay dardargelinta iyo sidoo kale xoojinta wada shaqaynta dhinacyada agaasimayaasha guud ee wasaaradaha iyo Guddiga Shaqaalaha Rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya agaasimayaasha ayaana inta uu shirka socday waxa ay soo bandhigeen waxyaabihii u qabsoomay iyo sidoo kale qorshayaasha u degsaan Gudoomiyaha Guddiga Shaqaalaha Rayidka Koonfur Galbeed Sharmaarke Maxamed Kuulow ayaa ka warbixiyey muhiimadda u daaranaa shirka wayba geedkan in qabsoomay kulankii agaasimayaasha guud ee guddiga shaqaalaha rayidka oo sanadkii lama jeerna in qabsoomay wayna geedkan in qabsoomay wasaaradda qorsheynta howlshe kulanka waybaa ka falanqeynay dhowr arrimood iyadoo warbixinana laku dhuwan sida agaasimaha waxda boolisiga iyo agaasimaha recruitmentiga presentation qurux badan ayaona meelaha ka jeediyeen guddiga shaqaalaha rayidka iyo agaasimayaasha guud wayba isla falanqeynaa training need assessmentiga iyo performance managementiga oo sanadkan iyo work planka oo lamada kun labaatan iyo lita dhammaan shaqaalaha dowladda wayna eedlanku dooday dhammaan shaqaalaha dowladda financial iyo payment jo iyo attendance jo iyo walwalba warbixine wayna isla qaadanay agaasimayaasha guud ini oo howlwadeennada xafiisyada guddida wasaarado ini oo diblankalanagada walay oo warbixine iyo howlninyaal marka guddiga shaqaalaha rayidkana way qabanqaabayaha dhammaan HR-ada shaqaalaha dowladda ini oo appraisal performance iyo work planka sidii lan diyaari lahay templates iyo warbixinadii ini oo tababaro guud ku sii dhammaan HR-ada oo wasaarado unina wayba fadaane markii oo tababaradaas qaadaan ini diban kala nagadaan shaqaalaha dowladda si warbixinadii iyo qaadadeen iyo tembaledadii iyo qaadadeen yoona wal unku baran t o t ahaan dhammaan shaqaalaha institutionada appraisal performancega iyo wayba muhiiman ayaa work planka guddiga shaqaalaha rayidka shaqaalaha dowladda amari ini qofka shaqaalaha dowladda wali warbixine iyo wali tababare usu qaaday ama wali shaqe usu qabday sanadkan laka ogaada appraisal performancegaasina mayleera warbixinta wali challenge ajar iyo wali oo warbixinay oo shaqaalaha dhansho eh oo lagu ogaado si wax dhow marka lanku kaabo mayo leeraay lanku tababaro iyo wali baahi ay jiraan lanku qabado agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha koonfur galbeed mudane yacquub isaaq xuseen oo dhankiisa madasha ka hadlay ayaa sheegay in muhiim ay u tahay agaasimayaasha guud shirkan maadaama ay kala warqaadanayaan isla marxantaasna ay sii xoogaysanayso wada shaqaynta dhinacyada